waa mahadsan tahay walaal wareysiga waxaan kasoo baxnay shala subax magaalada boosaaso dabeedna waxaan soo marnay dhul dheer baan soo marnay ufayn iyo daroor iyo ilaa aan ka xalayna waxaan kusoo hoyanay isku shuban iyo waxaan xalay kusoo hoyanay magaalada tulada xiriiro xiriiro ayaan saaka kasoo jalmaado kasoo baxay barqadii jalmaado mahayna waxaanan caawa kusoo iday magaalada xaafuun jid kale dee in badan oo dhulka ayaa soo marnay iyo deegaano tiro badan oo kala duwan ujeedada safarkooda waxay ahayd ukurwalida xaaladda dhabta meesha ka jirta dabcan dhulka waa dhulkii raxmadu qabatay oo ilaahay dadka ku badbaadiyey dad badan baa isugu soo guuray ilaa meelo dhul badan oo ilaa waqooyi soomaaliya togdeer iyo ka shishay ilaa etoobiya ilaa koonfurta mudug dhulkaasoo dhan baa dadku isaga yimaadeen dad dadkaan aada u tiro badan baa yimid marka bal xaaladooda inaan ukurgallo timahu caafimaad oo xoolaha iyo iyo dadka intuba iyana waa ay dhulka weymarayeen waa joogeen si dadka xaaladooda caafimaad aada loogu dadaalo wax looga qabto iyo xoolaha caafimaadkooda labadaba maadaama la isu soo guurguray oo xoolahi isu soo guurguurayaan in aada looga fejignaado de cudurada iyo waxay qabaan waa iskaasiinayaan marka annana de waani halka baliyaanu dadka ogaano wixii dee awood ahoo deeqaho aan awoodnana aanu gaarsiino ilahay baa deeq badan insha allah marka ilaa iyo hadda maxaa la kulanteen sawirkii aad meesha ka haysateen iyo waxa aad la kulanteen farqi intee la-eg baa udhexeeya dadku waxay aaminsan yihiin mar haddii meesha roob qabtay in barwaaqo maaragtay la degay waayaha nacbashaa soo yeeraysay la xiriirtaa nolosha dadka oo dadku inaysan waxba wadan ah xoolaha ka sokow
wallahi dadku waa run oo wax badan ma wataan dadku waa soo guureen xoolihii bay la yimaadeen qaarkood reer reerihii bay kasoo tageen oo caruurtii iyo baa laga soo tegay taa laftigeedu waxay nooga baahan tahay qalay nooga rabtaa sababtoo ah halka waxaa yimid dadkii xoolaha waday dad badanna meelihii laga yimid looga kuwa laftigeedu taageero iyo saboortay u baahanayaan iyo caawimaad waa un dhibaatada dhacday ka mid tahay in reerkii uu kala qaarnaado oo qaarna ay dhulka ku haran qaarna ay soo hayaamaan marka waa picture dhib badan laakiin dadka xoogada maadaama naga yimaadeen xoolihii hadda waa roog yihiin maanta markaan dhex marayna xooluhu waa fiican yihiin laakiin da arkaysa xoolihii jidka lagu soo baadiyey oo meel kastoo aada marto neef laga tuuray gaarigii ayaa aada arkaysaa jeedka yaalyaala dadkiina wixii de ilaahay meeshaas soo gaarsiiyey waxaan moodaa inay hadda dadka deegaanku dad aada u wanaagsan wey way soo dhaweeyeen aada bay ugu dadaaleen runtii mahadad gaartee wixii ay haysteen ba la qaybsadeen balaabahoodii i ugu jireen ba ugu fasaxeen oo lacag la-aan ugu fasaxeen aad bana loo soo dhaweeyey baahida ka waran baahidu ilaa xadkee bay gaarsiisan tahay tan labaad gurmadka idinku wixii tabartiina oo dowladda puntland ay geysay iyo waxa dadka deegaanka ka sokow ilaa iyo hadda taageero micno leh oo ama idinka soo gaartay oo dadkaas ka soo gaartay adduun weynaha ama ka soo gaartay maamuladii kale ay ka yimaadeen ama dhanka galmudug ha ahaato ama dhanka somaliland ha ahaato ama dowladda federaalka ha ahaato maxaa taageero ka baxsan reer puntland oo ilaa iyo hadda soo gaartay waxna soo gaaray ma jiraan inaa lahadla ekaatee dhibtuna waxay tahay dabcan hadda somaliland oo kale dadka baarba soo ujaareen waa soo riray dadka de hadii lasoo riray dadku waxma wataan waxna lama soo raacin baabuurtun baa laga soo bixiyay qaarkood baan badanaya meelaha qaarkood inkasoo aan hubin inay dad badan yihiin oo yani dadka baabuurta lagu soo raray inta tiralaya ma garanayo laakiin dad waxa wata ma aha oo waxa lasoo raaciyey dadku annagay noo yimaadeen annagay marti noo yihiin annaga ayaan rabaa inaanu wixii aanu la qaban karo la qabano sidoo kale de galmudug ilkaas oo laga soo hayaa dadku waxama wataan waxna lama iman meelaha keenan wax lasoo raaciyay oo ay wataan oo deeqana ay jirto dad dhibaataysan weeye laakiin dadkooday dhex joogaan soomaaliday dhex joogaan waxa anagu aan qabnay nala qabayaan dabcan taas taa weeye tan ku saabsan caalamka bishii february ahayd markaan bilownay kayrada gugii hore waxa weeye intaan uu aan la gaarin ayay ahayd waxaanu u sheegnay abaartana inay jirto dhacaysana wayna muuqatay fafaalaheedu wax naga soo gaaray inaba lekaate ma ay jiraan aan micno le aan sheegi karo runtii aan oran karo afarta ku fiili karo marka waa puntland iyo dadkeeda iyo ehelkeeda iyo wixii kale oo wax ku darsanayo oo soomaali ah way waxa aan aan ku tashanaynaa waxaanu meeshaan keennay waa un xoogaa raashi raashida iyo biyo mana aha wax dood kala dadka meesha jooga oo dhan laakiin de awoodda iyo dadkay tahay haba ayaanu soconaynaa wixii naga taqdeeladana ilaahay baanu kaashanaynaa marka mudane madaxweyne maxaad odhan lahayd dhanka federaalka iyo dhanka caalamka kaleba maxaad dhihi lahayd oo la xiriira dhanka abaarta iyo taageerada laga sugayey oo la xiriirta dhanka bini aadantinimada ama ha noqoto dalabaadka horey aada u gudbiseen ama xaaladda oo weli aan fari ka qodnayn haddaan deeq eebe aysan imaanin ha noqotee
wallahi hadda maanta waxaan dadkaa kulilahana ma garanayno somaa waa tira war doctor buu ku yaal dadkan iyada xaaladooda ay ku sugan yihiin waa loo sheegay iyadoo qoraalna waa arkeen iyadoo muuqaalna waa arkeen hay-ado caalamiya iyo journalisteer caalamiya iyo idaacado caalamiya yimid iyagaa tabiyey xoolihii oo dhiman ayay arkeen dadkii oo gaajaysan bay arkeen ilaa haddana inaan hala ekaatee wax kasoo gaaray oo ma jiraan ama federaal ha noqoto ama ha noqoto caalamka federaalkuna hadda ayagaa isku mashquulsano inta doorasho iyo xadeeda kalea lagu jiraayo umalayna inay federaal hayaan abaaro waan maqlaayay dowladda oo tiri saddex milyan oo doolar baan abaara ugu darna laakiin annaga inaba lakaadi wax santi aho naga soo gaaro hal doolar allah ka dhiga ma ay jiraan anigu kulley ogahay xaqiiqadii marka beesha caalamka waa tan kuu sheegay maalin walba waa la hadalaa nasiib darra waxay ahayd markii ugu dambeysay inay yidhaahdaan hadda waa abaar laakiin markii majaaco funding gaarto dadku dhintaan ayaan maybe wax qaban doonaa wax noocaas hadal noocaas aan ka maqlay meelaha qaarkood surfaceka qaarkood marka waxaan ku tashan karna maaha ilaahay baa gacan weyn ilaahay baa deedasa bixiya isagaanu ka rajeynana wax wanaagsan